Munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu shaacinayay isku aadka tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa wasiirro, xildhibaano, madaxda xiriirka Soomaaliya, dadka ehelka u ah isboortiska, iyo maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Maxamed Cali Shiino ayaa ka warramaya xilliga uu bilaabanayay tartanka.
waxaan rajaynaynaa eh, dadka soomaaliyeed oo jecel kubadda cagta inay ku raaxaysan doonaan sida wasiirku sheegana shan iyo tobanka haddii ilaah yidhaahdo disembar ayaan qaban doonaa En, sidaa arkaysay markii la bilaabayey madaxweynaha jamhuuriyadda profesor xasan sheekh ayaa gud- madaxweyne ahay gudoomiyaha gobolka banaadirna waxaa ahay yuusuf max- maxuudin jimcaale labaduna hadda duqi magaaladii madaxweynehi kale yihiin waxaan rajaynaynaa marka in taariikh fiican ay noqoto waxaan rajaynaynaa marka haddii ilaah yidhaahdo inaan u diyaargarowdaan ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay kubadda cagta maalgeliyaan waxaan rajaynaynaa marka duruufaha oo jiray dartood laba sana lama cayaarin laakiin hadda diyaaraan u nahay inaan sanad kasta qabanno Een, marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo dadka ganacsatada oo xoolaha haysta waxaan rajaynaynaa inay kubadda cagta maalgeliyaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa tilmaamay in sanadkan ay juhdi badan ku bixiyeen tartanka.
waxaan ugu soo talagalnay keliya een, inaan goobjoog idinkala ahaano markhaati idinkala ahaano qoratuurka Ee, sidoo kale waxaan ayagana soo dhaweeyo guddoomiyaasha xiriirada kubadda cagta maamul goboleedyada sidoo kale maamulka meelgaarka ee Khartouma iyo gobolka banaadir dhammaantiin waxaan rabaa inaan mar kale ee, sanadkan sanad xiiso badan inuu noqdo aan rajaynaynaa insha allah koobka koobkii hore inaan xoogaa waxaan rabnaa dadaal badan iyo juhdi badan inaan ku bixinno waxaan rabnaa inuu siduu ahaan jiray si ka qurux badan inuu aan usoo bandhigno Een, sidaasi lamida waxaan rabnaa inaan sidoo kale fursad siino ganacsada soomaaliyeed aan yiraahdo isboortisku een, waxa waaye il keliya ku aragtaano businesska haddaad meelo kale ka fiirinayseen meelaha ugu hantida badan ee adduunka laga taajiray ee billionaires-ka laga noqdo waa sportska sportska algashta waxaan idin leenahay il gaar kusoo fiiriya ee, ganacsada guud ahaan bangiyada Tartankan ayaa lagu wadaa in laga xulo kooxda matali doonta xulka qaranka Soomaaliya.